أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwada ugu doorka roon dowladda saldhiibyadda maraykanka ayaa mar kale dalbatay wareeg labaad oo wadahadalla ah oo ay la yeelato dowladda shiicada iiraan ururgaaleedka qaramada midoobey ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay fashilkii uu ku soo dhammaaday shirkii xalana uga socday madaxda kooxda riddada iyo kuwa mucaaradka ah xildhibaano ka tirsan dawaaqyadda riddada ayaa soo saaray tirikoob ay ku soo bandhigeen lacagaha uu xasan gurguurta ka sameeyey dhulboobka magaalada muqdisho maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa goob cusub oo waxbarasho ka hirgeliyey degmada buqa qable ee wilaayadaasi dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiintii kuwa xabashida etoobiya ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada gedo deegaanka elbete oo hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo ayaa ku tallaabsaday kobac ballaaran oo dhanka horumarka ah جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي
waasubaxnimo axaddah taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa mar kale dalbatay wareeg labaad oo wadahadal ah oo ay la yeelato dowladda shiicada iiraan sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba sida ay ku warantay warbaahinta aljaziira maamulka trump ayaa muujiyey diyaargarow cusub oo ku aadan in miiska wadahadalka mar kale la isugu keeno washington iyo teheraan kadib in muddo ah oo wadahadalladu ay hakad ku jireen helo diblomaasiyadeed ayaa sheegaya in qodobka ugu weyn ee weli muranka xoogani uu ka taagan yahay uu yahay arrinta yuraniyamta gaar ahaan heerka kobcinta yuraniyamta ee ay waddo iiraan maraykanka iyo xulufadiisa gaalada reer galbeedka ah ayaa ka walaacsan in iiraan ay sare u qaaday kobcinta yuraniyamta heer ka fog baahyaha tamarta rayidka taasoo ay ku tilmaameen inay tahay mid halis gelin kartaa amniga gobolka iyo kan caalamka dhanka kale iiraan ayaa ku adkaysanaysa in barnaamijkeeda nukleerka uu yahay mid nabadeed oo loogu talagalay tamarta iyo horumarinta cilmiga iyadoo diiday eedeymaha sheegaya inay damacsan tahay inay samaysato hub khatar ku ah nabadda caalamka madaxweynaha maraykanka saliibiga trump ayaa shilay ka hadlay xaaladda wadahadallada iyo colaadda kala dhexaysa iiraan wuxuuna sheegay in teheraan ay dani ugu jirto inay heshiis gaarto isagoo ka digay haddii aysan heshiis gaarin inay wajihi doonto xaalad halis ah waraysi uu trump siiyey mid ka mid ah telefishinada faransiiska ayuu ku muujiyey in haddii xal degdeg ah la waayo uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabooyin militari oo ka dhan ah iiraan wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabbaas carakji ayaa sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu dib u bilaabo dagaal toos ah oo militari oo ay la gasho maraykanka haddii wadahadalladu aysan soo saarin natiijooyin la aqbali karo carakji ayaa carabka ku dhuftay in dagaalka gardarada ah ee maraykanka iyo yuhuudda ay bilaabeen uu sababay inuu si toos ah saameyn taban ugu yeesho qof walba oo ku nool gudaha waddanka maraykanka qiimaha tamarta iyo sicir bararka maraykanka ayaa si weyn u kordhay tan iyo markii uu dagaalka bilowday siddeed iyo labaatankii februaayo taasoo sababtay xanimaada ay iiraan kusoo rogtay marinka hormuus halkaasoo qiyaasta shan meelood oo meel laga dhuufiyo saliidda iyo gaaska adduunka dadka maraykanka waxaa loo sheegay inay ku qasban yihiin inay dusha u ritaan kharashaadka cirka isku shishireeraya ee uu sababay dagaalka sida kibirka ah loogu qaaday iiraan ayuu ciraaqji ku qoray bartiisa xiriirka bulshada ee xa maxamed baaqir khalibaaf afhayeenka baarlamaanka iiraan ayaa isna ku jeesjeesay maraykanka waxaanu muujiyey kharashaadka dhaqaale ee aadka u ballaaran ee dagaalka lagu qaaday teheraan uu ku yeeshay gudaha maraykanka dowladda shiicada iiraan waxay ku doodaysaa in dagaalku uu maraykanka ku keenay sicir barar dayn gaaraysa soddon iyo sagaal trilyan oo dollar iyo korukac ku yimid dulsaarka gaaladu isticmaasho ee bangiyada ibraahim azizi oo ah madaxa guddiga amniga qaranka baarlamaanka iiraan ayaa isna sabtidii shalay sheegay in teheraan ay diyaarisay hanaan cusub oo lagu maamulayo maraakiibta maraysa marinbiyoodka hormuus iyadoo loo marayo waddo cayiman kaasoo uu xusay in dhowaana la shaacin doono habka cusub keliya maraakiibta ganacsiga iyo dhinacyada la shaqeeya iiraan ayaa ka faa'iidaysan doonaa ayuu yidhi isagoo intaa ku daray in maraakiibtu ay bixin doonaan lacag halka taageerayaasha mashruuca xorriyadda ee washingtonna laga mamnuuci doono inay maraan iiraan waxay weli ku jirtaa xaalad feejignaan iyo abaabul militari inkastoo ay jirto xabad joojin jilicsan dowladda ayaa shacabkeeda u gudbinaysa fariin dhiirigelin ah oo muujinaysa sidii si wadajir ah looga hortegi lahaa gardarada maraykanka iyo xulufadiisa mahadsanid abushayba urur gaaleedka qaramada midoobe ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay fashilkii uu ku soo dhammaaday shirkii xalana uga socday madaxa kooxda ridada iyo kuwa mucaaradka sida warbixinta warka inoogu eegayo walaalkeen marwaan maxamed bayaan uu soo saaray xafiiska urur gaaleedka qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa lagu sheegay inay aada uga xun yihiin in natiijo la-aan kusoo dhammaadeen wadahadalladii u dhexeeyey madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa mucaaradka ee ku bahoobay golaha mustaqbalka bayaanka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in weli aan xal laga gaarin khilaafyadii jiray iyadoo war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay in soomaaliya ay gelayso marxalad kala guur ah qaramada midoobe waxay kooxda ridada soomaaliya usoo jeedisay inay mudnaanta siiso wadatashi loo dhan yahay oo lala yeesho dhammaan saamilayda siyaasadda ah maadaama dabadhafyadaani ay u adeegaan danaha reer galbeedka wuxuu ururkan ugu baaqay inay isxakameeyaan kana fogaadaan tallaabooyin sii horin kara kala qaybsanaanta siyaasadeed sidoo kale waxay qaramada midoobe xasuusisay labada dhinac inay diyaar u tahay sii wadidda taageerada dadaallada lagu xalinayo khilaafaadka u dhexeeya dabadhafyadooda soomaaliya dhanka kale ururka midooda gaalada afrika ayaa bayaan uu soo saaray walaac xoogan uga muujiyey fashilka iyo natiijo la-aanta ay kusoo dhammaadeen wadahadallada u dhexeeyey filla soomaaliya iyo mucaaradka waxayna dhinacyadaas diidan uga digeen inay ku adkaystaan halka ay kala joogaan mahadsanid marwaan xildhibaano ka tirsan dawaaqiidda ridada ayaa soo saaray tirkoob ay kusoo bandhigeen lacagaha uu xasan gurguurta ka sameeyey dhulboobka magaalada muqdisho warbixinta warka waxaa inuu eegayaa walaalkeen cabdiqani maxamed markii ugu horreysay tirikoob rasmi ah oo soo baxay ayaa muujinaya lacagaha uu hoggaanka kooxda ridada soomaaliya ka sameeyey dhulboobka baaxadda leh ee ka socda magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda war-saxaafadeed ka soo baxay golaha isugu yeeray baarlamaanka xorta ah ayaa lagu sheegay in xasan gurguurta uu lacag ku dhow hal bilyan oo dollar ka sameeyey xaraashka dhulalka danta guud iyo kuwa dadweynaha xildhibaanada dawaaqiidda baarlamaanka wakhtigiisu dhacay ayaa qoraalkooda ku muujiyey in madaxa kooxda ridada uu weli uu ooman yahay dhulboob iyo dhaca hantida shacabka gobolka banaadir iyagoona dignin culus soo saaray madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday wuxuu lacag dhan siddeed boqol iyo konton milyan oo dollar ka sameeyey dhulboobka magaalada muqdisho isagoo lacagtaas ku shubtay akoonno gaar ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay golaha isugu yeeray baarlamaanka xorta ah dhinaca kale waxay saadaaliyeen in labo ka mid ah maamul goboleedyada ashahadalla dirirada ah ee ka jira soomaaliya ay qorshaynayaan gooni ugoosad ay uga madax bannaananayaan soomaaliya inteeda kale somalilan ayaa horey uga dhawaaqday gooni ugoosad maamulada puntland iyo jubbaland iyana waxay qaadi doonaan dhabbaha somalilan sababo la xidhiira halista uu abuuray xasan sheekh maxamuud ayay sii raaciyeen war-saxaafadeedkooda arrintan ayaa ku soo aadaysaa xilli xiisadoo siyaasadeed ay ka jiraan muqdisho islamarkaan uu xasan gurguurte dhammaystay afartii sano ee golaha dawaaqiidda horey ugu asteeyeen boqolaal kun oo ka mid ah shacabkii dhulalkooda la boobay ayaa bannaanyaal ku ah duleedka muqdisho waxaana ku dhacaya dhaxanta iyo kuleylka mana haystaan deegaan iyo wax ay quutaan intaba mahadsanid cabdiqani maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa goob cusub oo waxbarasho ka hirgeliyay degmada buqa qable ee wilaayadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen saadaq muumin munaasabadan oo ahayd mid lagu daahfurayey macadka umulqura oo ah macad waxbarasho oo hoos taga maktabka dacwada ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraana munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo iyo marti sharaf kala duwan xafladan ayaa waxaa ka hadlay sheekh saalax axmed qadar iyo naqiib axmed cismaan axmed jihaad iyagoona si gaar ah ula dardaarmay ardayda kuna booriyey in ay ka faa'iidaystaan macallimiinta macadka maanta furitaankiisa aan u taagannahay ee lagu magacaabo macad umulqura magaca umulqura markii aan waxyar ka taataabto umulqura horta waa makatal mukarama sidii loo yaqaano qur-aanka uu ku tilmaamay wa kadaalika awxaynaa ilayka qur'aana carabiyan litundira bihi umulqura ilaah qur-aankiisa uu kule sooto markaas ashuura uu ku leeyahay umulqura marka waxa waye qaryooyinka hooyadood waaye waa qaryadii marka maka ee uu ka soo baxay manbaca cilmiga uu ka soo baxay ee waxyiga uu ku soo degay ee sacaadada bashari ka soo bilaabatay basharka sacaadadiisa ka soo bilaabatay oo ay ka soo unkantay ayaa waxaa loo magacaaba umul qura ilaahay uu ku tilmaamay marka magacaas magac aad iyo aad u weyn aad u qiimo badan waaye marka insha allahu tacaala inaan qiimayno maadaama magacii makatal mukarama oo marka waxyiga uu ku bilowday oo nabigeenna uu ku dhashay uu ku soo barbaaray oo marka waxii lagu soo dejiyey aan marka magaca qaadannay inaan magacaas marka loo bixiyey maanta macadka loo bixiyey aad iyo aadaan ugu dadaalno ilan wuxuu marka xisaabsan yahay culumta lagu baranayo macadka waxaa u weyn cilmu shariica ayaa ugu weyn cilmu shariica faa'iidadii qiimaha uu leeyay nin walba garanayaa oo ilaah qur-aankiisa ba in badan ku leeyahay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilah waxle kuwa ilaahay rumeeyey allah waa koryeelayaa kuwa cilmiga la siiyey ilahay waa koryeelayaa markaas marka biidni illahi albaari marka ilah waxaan idinkaga baryaynaa macadkan kii lagu aflax oo lagu liibaano umulqura oo kale ilah ka dhigay subxaana wa tacaala alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale cilmiga meeshii laga qaado ay noqoto goobtaani laga aflaxo diinta rabbigay looga hiiliyo in ilaahay ka dhiga ayasaan warsanaynaa noona dhammaystiro waxaan kula dardaarmayaa nasiibaad leedihiin sabanka hadda aad joogtiin oo nimcada ah oo gabdhuhu wax baranayaan oo ilmaha yar yarka wax la barayo oo farta la barayo sooma aanad gaarin aad baana nooga nasiib badan tihiin annaga intan marka xilliga waxbarashadan ku jiray gabar quraa barani heblo xataa lama dhihi jirin ma la dhihi jirin hal naagaan akhiino oo la yidhaha xaawo dukato waa duka jirta markaasaa la dhihi jiray xaawo dukataa loo bixiyey adinka waxaa ilaahay idinku soo aadiyay ama tihiinba macalimad hebla macalimad hebla gebigiiba macalimiin macaahidda wax ka dhiga seban waxaa ku soo aadeen barwaaqaysan waxaan rabaa marka madarasadan hadda la furumulquraa aad baa loogu liibaanay dad bay soo saareen jiil bay soo saareen adinkana hadda jiilkii ku xigaa tihiin waxaa laydinka rabaa jiilka yaryar ee ummadda muslimiinta meel kastay joogaan inaad uga daba tagtaan oo gaalada waxbarashada ka reebtaan oo shareecada ilaahay bartaana laydinka rabaa macadkan ayaa qayb ka ah maraakiista macaahidda iyo madaarista waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraana mahadsanid saadaq dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa xabashida etoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadda gedo ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada geda waxay habeenkii xalay dagaal ay ku qaadeen xerada askaarta kufaarta xabashada itoobiya ee degmada garbahare sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada itoobiya ee degmada buur dhuube ee isla gedo deegaanka ilbeete ee hoostaga degmada bahreere ee wilaayada islaamiga ee gedo ayaa ku tallaabsaday kobac ballaaran oo dhanka horumarka ah sida warbixinta warka inoogu eegayo walaalkeena casaam carafaad رحال يحملني شغف رحال في كل مكان وطموحي لم يؤمن يوما بحدود بين البلدان رحال يحملني شغف رحال في كل deegaanka ilbeete waxa uu dhacaa duleedka degmada baardheere ee wilaayada gedo waxauna baardheere u jiraa ilaa iyo lixdan kilomitir
لا بأس لدي جناحاني أبحث في العالم عن معنى يكمن في عمق الإنسان يكمن في عمق الإنسان xilliga hore ee deegaankan waxa uu ahaa deegaan baadiye ah oo ay degan yihiin dad reer guuraha ama reer baadiye ah oo xoolo dhaqato ah waxaana magaca guud ee deegaanka la yidhaahdaa ooflow waxaana deegaanka la degan yahay boqol toddobaatan iyo toddoba sano maxamed miiris buulle oo ka mid ah odayaasha deegaanka islamarkaana kula kulanay gudaha deegaanka ilbeete ayaa si kooban nooga warramay taariikhda deegaanka maxamed miiris buulle ilbeete anuko oflow roogmo iyo wadaadko wadaadko sahan hambah iyo aradunkoy huseen ilmile raw kormay ka duugan usii wiil usu dhaliyahaayeen aradunga kooyen migii aradun kooyen eeladun hayma la'raw eelkala eelki hayma la'rawa kooyen aradiyaas hanku jeem walha guuri intaa la kooy qabiilkii horaa ku kooy reedaa ku kooy horaa ku kooy reedaa ku kooy macnaha qabiilkii sasa qabiilka nagadi boqol iyo toddobaatan iyo toddoba sanay la deganye deegaankuun boqol iyo toddobaatan iyo toddoba sanay la deganye ana lahadun i todobii jare hortayna boqol i tomonaad la fadhi meelbaadiye a duur ayaahayta bannaanka eelka hayma lambooran yo eelshayhaaye waxaa laga yaabaa inaa isweydiiso dhegayste sidaa uu ku yimid magaca ilbeete iyaase bixiyey waa kaan mid ka mida odayaasha deegaanka oo arrimahaasi inoo faahfaahinayo haa kolley odayaashii dhalay iyo dadkii iga waaweynaa waxaan war ka hayaa ilbeetadan magacan in loogu bixiyey dadkaas markay halka yimaadeena soo sahmiyeen ayay waddankii u noqdeen ninbaa meesha lagu dhaafay sida loo sahminayaa la arkay il yaroo daanyeer iyo fariwyo ka cabbayaan il ba'day waa ishii xumaad weeye oo macnaha ceel caadiyana ma ahayn biyana intaasaa waddanka laga helay de waddanka ciddood buu iska lahaa dadku xoolo dhaqatay ahaayeen mooye ma ahayn dad ama ganacsi ku xiran ama dibad ku xiran ma ahayn weligoodna saasay ahayn haddayba u badan yihin insha allahu ilbaate waa il xun waa ishii xumeed haddii afhayma loo celiyo il ba'de marka markii waddanka la soo degay baa ceelkii la qoday odayaashii baa qoday biyi badana lagama helin lagumana oomin laba nin oo culimo ah ayaa la sheegay in markii ugu horraysay aasaaseen tuulada ilbeete kaasoo mid ka mid a uha ugaaska beesha deegaanka degto ee hubeer markaas kadib ayaa tuulada lagu xiray degmada baardheere oo ilaa iyo hadda ay ka tirsan tahay nin sheekh ibraahim la yidhaaho oo culummo ah iyo nin macalim axmed la yidhaaho oo ayaa ayaa aasaasay tuulo ahaan nin culimana wuu ahaa shiikhna wuu ahaa een hadduu ilaahay rabo ganacsigana haddee hawshiisa asagu geeljiri waxa muusan ahayn wuxuu iskaa nin culummo u ahaa macalim maxmedkana asna baardheer uu ka yimid oo meeshuu deganaan jiray meeshuu wax kusoo bartay nin culummo u ahaa dukaan fiican buu meesha ka dhisay insha allah oor buu ku safarsan jiray wadama lahayn siduu oorta u safarsan jiray markii dambe ayaa inta la soo dejiyey intaa la keenay oo guurtuu iska ahaa waa laga maarmi waaya odaygii inuu meel sal yeesho magaalada la keenay markii magaalada la keenay baa lihi saanna ma anfacaysee waddo aan raadsano baardheerana marka haddee markaan kuu sheegayo waa mar dhow magaalay ba noqotay waa lixdan iyo sagaalkii lixdan sideedii meelahaas wey markiiba waddo meeshan laga bixiyay masaaro inta la qaatay ayaa la riday ilaa iyo abaqhaluul meesha hadda la yidhaho shanqulow ka sokayso waddadaas diinsoor ka imaanaysa oo baardheere gelaysana talyaani baa bixiyay iyadu markaas waday ahayd labada degmo way isku xidhnaayeen abaqhaluul bay geeyeen nimankan tiibaa wadda noo noqotay magaaladii marka garbaraato waa laga baxay haddiiba wax la helo gaari yar soo raro ama gaari weyn soo raro sidiibaa waddadii baardheeraan ku xidhanay haddayn baardheer magaalo noqoteen annagiiba baardheeran ka tirsaneen oo degmo baardheer ka tirsan baan noqon xilliyadii dagaaladii iyo burburkii soo maray soomaaliya deegaankan saameyn ayuu ku reebay oo mar ayaa la gubay deegaanka oo dhammaantii dab ayaa la qabadsiiyey sida uu inoo sharxayo mid ka mid a odayaasha deegaanka ilbeete waxaa soo maray magaaladan waa la gubay ciidamadii gaani baa gubay nimankiibaa iyagoo baroonno iyo shilkayaal iyo wax walba wata ayay yimaadeen magaaladiibay baabi'iyeen way baxeen magaaladii maalinkii dambe way soo noqdeen shilkayaashii iyo wixiiba hoos ugu dhigeen magaaladii hal guri lagama reegin insha allahu markii kadib burburkii waa laga soo gudbay magaaladii markii diba aas-aas loogu noqday insha allahu intaan hadda ka ognahay marxaladday soo martay taasaa ka mid ah wixii maxkamadaha islaamiga ka dambeeyey deegaankan waxa uu noqday deegaan lagu xukumo shareecada alleh dadka deegaankana waxay ahaayeen dad fahmay shareecada alleh oo iyaga ayaa isqabanqaabiyey oo samaystay nidaam islaami ah ka hor intaysan deegaanka la wareegin xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu hadda deegaanka noqday deegaan ballaaran oo ganacsi ahaan ku xiran magaalada caasimadda ee muqdisho wixii maxkamadaha ka dambeeyey waddankan wuxuu iska ahaa wax waddan uu ka taliyay kitaabka ilaahay ayuu iska ahaa xoogga jiishka islaamka maqan baaba culimmadii waddanka joogtay intay is-abaabuleen bay ciidamo dhisteen gaari iibiyeen annagoo se ka qaadayna oo ciidankan xisbo noo dhisan yahay kadib ayaa degmada lagu biiriyey marka insha allahu wixii markaa ka dambeeyey magaalo nool oo xamar ka soo adanaysan degmo ku xirneen ayaanu ahayn iyaga waa xamar meel kale kuma leexanaba qiimaha xamar iyo qiimaha aan siino iyo qiimaha gobollada la siiyo kaayagaaba raqiisa hadda alxamdulilah waayo dadka waa beeratabacato ama xoolo dhaqato inta ganacsi rabto oo ganacsi taqaana si fiican bay u ganacsadaan waana ku nabad qabaan alxamdulilah aadayna uga faa'iideen maanta iyo ilbeete waxaa deegaankan uu ka mid yahay deegaanada hoostaga maamulka islaamiga ee degmada baardheere ee wilaayada gedo waxuuna sidoo kale uu ka mid yahay deegaanada u soo koraya dhan weliba gaar ahaan dhanka ganacsiga waxayna taasi u keentay in maamulka islaamiga ee degmada baardheere iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay deegaankan ballaariyaan dib u dhisna ay ku sameeyaan waxaana laga dhisay guryo qurux badan oo qaarkood dhagaxya yihiin sidoo kalena fiyaalihii magaalada ayaa la qurxiyey oo la nadaamiyey odayaasha iyo waxaa go-aan gaaray xarakada waxaa go-aan lagu gaaray in magaaladan la wanaajiyo waayo maqarkii degmada uu ku shaqaynayna waa meesha inay duqusha ahaatana macquulba ah magaaladan dhaqaalaheeda wuu iska fiican yahay inkastoona hadda dibad ku xirneen soomaalidu dibad ay ku xisaabtantaa anagu dibad kuma xisaaban xoolahi beerahan ku xisaabtanaa alxamdulilah waa iska dhaqannahay magaaladii waxaa la yidhi nin walba wuxuu dhisi karo aqaladii ha la dhiso kii sarab dhisanayo sarabka ha dheeray oo ha habeeyo ninkii lacag haystana dhagax ha dhisto alxamdulilah hadda tuulooyinka inaan ka roonahay mooye uma liidanno tii baa laysla qaatay alxamdulilah abaar ha dhacdo ama yaanay dhacin wixii waa wakaa maasha allah waa adiga arkay sidii baa lagu dhisay aad iyo aad balacda magaalada habeenkii markaad ka soo gelaysid ii sheeg geeska markaad ka soo gelaysid waxaad moodaysaa caasimad mooye uma eka tuulo uma eka dabaq ma laha laakiin weji kale magaalo hadda aan kaga baqanayno xataa degmooyin qaar annagaaba ka horrayn wakaa sidaan horey u sheegay dadka ku nool deegaanka waxay iskugu jiraan dad xoolo dhaqato ah iyo dad beereley ah oo beeraha tabcado sannadkan deegaanka waa barwaaqo oo roobka xilliga guga ayaa si wanaagsan ooga da'ay dadkana hadda waxay bilaabeen inay ka faa'iidaystaan abuurka beeraha xuseen xasan xaaji ibraahim oo ka mid a dadka beeraleyda ku nool elbeete ayaa andalus u sheegay in sannadkan uu yahay sannad barwaaqo ah oo beerahay baxayaan wuxuuna intaasi ku daray in beeraleyda deegaanka sannadkan ay abuurteen dalagyo kala duwan sida masagada gelleyda sisinta iyo digirta ana oo e magaagay xuseen xasan xaaji ibraahim oona ka nool ma aragnee tuulada elbeete degmada baardheere ka nool alxamdulilah maxadliignagu ilaahay baa iskulee maxad owel shay aakhirshe beero sa zaa'id ee waa ambahaan weli baxitaankii niin dhamayi laakiin ma aragnee hata ille iyoonaytay ma aragnee muuqalka weli una araga jarni ma aragnee il aaranga niin la muuqata aarang iyoonaytay ma aragnee ilaahay fiyaawangna siiya hata rantiyaa ya roogda anna lixdan iyo afar sanai jara waa ka soo markay an hadhaladii inta dhatiyo gaalna holmaha iraasina luuha rahi irigna rahi laakiin wali kalaha ku damboy ma aragnaa beerley tacbaay waa ka soo ma aragnaa beerley tacbaay awkayna beerleha i kori anina beerleha ka kori ilaa isacdan hata la koryoogona ma aragnaa wali ana dhalayna waa ka soo beerley ka koriyo hayaanina beero mayl ka abuuray galeey moordo sansan digira laka abuuray maasha allah maasha allah kolley aafateeda waa gooni laakiin ma aragnaa eed iyo eeda aan rajeeyana n oo caaran oonaytay nicme oon una ka diirsan un ilaahay usuna siiyo oo ma aragnaa bani aadan walba inayn ku baahanayna galan ilaahay ley una anbaahagna caafimaad le ilaahay ku tuugu hayn waxaa jiro cudurro gala beeraha oo halis ku ah haddaba maxay yihiin cudurradaas qaab noocee ah ayaa lagu hortegi karaa cudurradaas waa kan mar kale beeraley xuseen xasan xaaji ibraahim cudur beero golaa waa jara ilaah gudris marna cudurka beero horta may la aree badashama ya la aree cudurka beero galaw baado way buha marna baldhiiga la aree baado oo badashama baado baldhiiga la aree dhaadana dhuunqobada la aree miinka malabsati la aree shiinkana shigleya la aree intaas cudur ee beero on kooyayan walna daagayan shiglayta way buha marna yadana cudur kooyaw lay kole waliya badarka koo daagi cudur lay usun laakiin dhuunqobadka beeroa galee masgeeda dhuunka qobodee ma dhalaasu masgeeda baldhiigana marana beerka markii usa dhalo oo marana usa wiinadu iyo hoos baldhiigha ku bilaawee masgeeda hanuun mirima sheenasu usuna saasu marana baldhiigasay usuna marana saasale malabsatadana markii oo masgeeda yaada hadhawaato ilaa kutiri marana masgeeda markii yaada dhalo oo amankii meeli xaliinlu ku fadaay ya malabsatadi yaana marana walyanyaan koraaw markan iyoon intaasi ka buubsanaa masgeeda hanuun mirima sheenasu markan galanta haddii sadanka qobata lunka mayba sheenay marana dhedhege usoo dhanba ma aragna malabsati laree beerta cudursha horta intaaso cuduradaas kolley ilaahay ku hortago karo waagii hore ma aragna qur'aan laka akhriyaay taaliila laka farjiyaay hatana laakiin maragna sun ka buufi iyo waxyaabo noocaas ile maragna hata ilay ku mayr maragna cilmo oo hata miilkalanin ku kooyna male waa kaasoo kolley sunta usku ku buufisadaan ilaahay fadlisha ilaahay lay tuugana maragna ilaahayow ilaahay lay galanta horisaan ilaahay lay noo qaade xuseen ayaa ku baaqay in beeraha la abuurto lagana kaaftoomo gaalada iyo waxsiinteeda gacantana lagu ciilbaxo waxa uuna si gaara oo la hadlay dadka tahriibayo oo badda dheef moodayo isagona dhanka kala tilmaamay faa'iidooyinka ku jirta tabcashada beeraha dadkaas waxaa ma inka baagan lahaaye in onaytay waddan shoo iyo roogan waddan onaytay liinta riibow waddanka kii kaa dheefta yaalla way baa laku yaabay hata maragna walaa yaro shilinkan doolarka maragna beesada yaro anta hata qiimo maragna boqolka doolar meel iyo shaayi ka dhamaaya una hata anta maragna beesa wiingna ninka weelohay intaas layba maylo noo jarta mahayna faa'iido wadanka kaanoo leh meel lahanta riibo la kooyo beerta tii taw beerta lankii maragna baha faday tariibo faday may laha maragna in us maragna diintiis iyo dalshay us unku tabna dadyay us roogo dhulshay usa tacbado ilaahjay usa aamino intaas aan baaqan lahay kaasna maasha allah maasha allah faa'iidada eed an badan haka jarta faa'iidada kale way bua marane badarkaasay keeda kiignagade waagii hore mayla arga jaray tuma iyo shan sana labaatan sana badar usa duugan oo marane lanka usa keedisidaw gudate usa kaduugaw oo usa keedisidaw oo marane onogii markaasay usa dhalado aawshay haddii usa saasay uska dhimada marane masgeedii aawkay iinta abi yaa intii aan ha ku tabar galaay aamohay usa araaw faa'iiduu gaalaa laku hale luwa laku hale dadka ganacsiga hata meelo roogu lanyar oo maragna meelo isku jara laakiin maragna dadka faa'iidadii oo kasabsha oo dhan ma in badan yaha oo ganacsiga iyo walkastaba oo in badan yaha oo hibal la araaw oo geeka nib maragna wadan reewanka nool mayba in badan yaha lan onaytay miskabku kasabadi oo faa'iidada ku deeri intaasa in badan yaha lan dibidoha ku shaqaysaday oo maragna wadanka intii usuroow qani u laleeyay ma aragna laakiin lan wadanka ka tacbaday oo qani u lilay aragni wallan oo naitay todoba sano afartan konton sano hortaa qani hay sadde bilood walka deersiyaawna maskila jarta faa'iidadaasa lata si kastaba ha ahaatee deegaanka ilbeete ayaa hadda u muuqda deegaan soo korayo dadkana hadda waxay u dareereen dhanka tabcashada beeraha iyagoona dhiiragelin ka helayo wilaayada islaamiga hegedo waa kan waaliga wilaayada islaamiga hegedo sheekh luqbaan abu anas ummaddan waxaan rabaa marka inaad dhaho nimii qodobka koowaad inaad ilaahay u shukrisaa subxaana wa tacaala maxaa yeelay shay walbo oo waxa weeyaan aad aragto itixaam buu wataa hadda maanta aaran baad aragteen shalay abaar baad aragteen marka inaad marka koowaad shukrinta inaad badisaan waad ilahay ku maarsa subxaana wa tacaala qodobka labaad inaad adinka waxa weeyaan salatu rixim inaad waxa weeyaan fiirisaan qaraabadiinna waxa weeyaan xiriirisaan muslimiinta xiriirisaan ilaahay waajibaadka uu idin waajibiyey guud ahaan inaad gudataan inaanu ka faa'iidaysana fursadda oo beerihii waxa weeyaan la abuurta la fasho nin weliba waxa weeyaan dhulkaas waxa weeyaan xooga uu saaro murtibaa waxaa ahayd ma og tahay dhulka maala maafiya ha noqon meel xun ha istaagin waxaan ka wadnaa ma ogtahay dadka intay bannaanka istaagaan berrina ay baadaan oo fakhriga uu soo degdego macnaha marka waa in beeraha aad loo la beerto waxaanu nidhi muruqaada inaad maashabaa meera gaajad soo dadka inay dargaalamo rabo waa ina dhulka waxaa weeyaan muruqooda waa inay maalaan oo waxaa weeyaan sidaasna ay gaajada waxaa weeyaan ay ku dayso
شتى الأرض معيشتهم لكن يحيون بوجدان
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cazaam warbixintiisana waxay guniga gabagabeeyey waahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balanaha inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu